asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhad sheekadeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa saddexlaydeennii mid ka mid a haddii eebba idmahayo oo la leeyahay waxaa la yidhi saddex jirtay saddex baa dishay saddex hore u jiri jirtay baa saddex dishayo imaatay bay ina leedahay saddexlaydani saddexdii hore u jirtay waxay ahaayeen waa mas-uul dhaqan leh mas-uul dhaqan leh marwo dhita leh dhallin hidda leh saddexdaasaa jirtay bal u fiirso yay kaa hoos bixin ee marka lagu leeyahay mas-uul dhaqan leh dee mas-uulku marka uu yaqaano adhiga iyo baraarka idaha iyo waxaraha riyaha iyo nirgaha geela iyo wananka dibida iyo lo'da markuu kala yaqaano ee uu xoolaha kala garanhayo ee noocyada xoolaha uu yaqaano soomaali sideeda waa xoolo dhaqato marka uu qofku xoolaha xidhiidh buuxa oo toosa iyo aqoon toos a la leeyahay ayaa la dhihi karaa waa mas-uul sidiisaba nin waxa soomaalidu ay beerata iyo waxa ay qorata iyo waxa ay dhisata iyo waxa ay dhaqata midnaba qof aan aqoonin dee mas-uul ma noqon karo u fiirso awal hore marka mas-uulku muxuu ahaa mas-uulku wuxuu ahaa mas-uul dhaqan leh oo iimaan laho diin leh waa kow kow dhaqan buu lahaa markuu dhaqan lahaana dee hidduhu ku dex dabaqahay dhaqanku muxuu ahaa dhaqan marka lagu leey waa diin waa qof iimaan leh oo aan wax xadaynin wax boobaynin wax dhacaynin wax xadaynin wax jaajuusaynin wax musuqmaasuqaynin wax leexinaynin wax intaasoo sheeko oo diintu ka reebtay ayuu mas-uuliyaddiisa ku dabaqahayey mas-uul caadilah ayuu ahaayo dhaqan buu lahaayo diin buu lahaa wakaa ee wuxuu kaloo yaqaanay wax kastoo dadku ay dhaqanhayaan ama xoolo oo ay haystaan ama agab ah ama iyagu ay leeyihiin ayuu aqoonu lahaayo mas-uul buu ahaa dhaqan iyo hiddaleh ama mas-uul dhaqan leh ayuu ahaa waa kow waan garannay kaa isagaa kaasuu wuxuu ahaa mas-uulkii hore ee soomaalida lagu yaqaanay waa labae marwo dhita leh marwo dhito leh waa marwo dhitay leedahay dhita waxaa loo yaqaanaa subaqa burcadka ee la aruuriyey subaqa burcadka ee la aruuriyey shan maalmood caanahay lushay markay gabadhu shiisho ee subaqa intay shiisho ay caanaydii iyo hiimaarkii iyo alaabadii ilaahay iyo wixii ay kala saartay xantadii ee intay kala qaada ay subagii miidaha ka soo saarto ayaa waxaa ka soo bixi jirta halkaa cambaluug dhan oo subag ah ayaa halkaa ka soo bixi jirta waa shan beri keliya sidoo kale inta oodkac iyo alaaba ilaahiy kayd baa u yaallay waxbaa u yaallay maantana gabadhu waxay leedahay gabadhii la qabay ayaa iska baddaa kayd ay wax soo saartee yaa ninkeedii oo shaqo jira waxay dhahaysaa intay telefoon u dirto hebelow markaad soo dheelmanaysa casho inoo soo gad casho casho inoo soo gad jibsi iyo digaag inoo soo gad hoteel hebel soo maray iyadiina internet bay ku jirtaayo way jiiftaa waan garannay iyana waa arrin kale oo tii inay dhimatay marwadii dhitada lahayd inay halkaa ku dhimatay oo tanu dishay halkaasaad ka arkaysaa waana arrin haddii ilah kuu samagul yahay sida waagu u baryay oo kale dharaaru ah waa midda saddexaadee waa dhallin hiddo leh dhallin hiddo leh dhallin dhaxal leh wey dhaxal bay lahaayeen hidday lahaayeen agab bay lahaayeen heesay lahaayeen ciyaar bay lahaayeen dhaqan bay lahaayeen maantana wiilku dhowr buu leeyahy orgi baad moodaayo nin maraykan joogu isu ekaysiinhaya gabadhuna balaayo kale iyo jareefa lovas iyo baashi iyo hee iyo iyo maxay ahayd tii heblaaye tainis iyo heblaaye iyo heblaaye oroda iyo heblaaye balaayaa laysu ekeysiiyey iyo heblaaye buuja iyo heblaaye waxayna shaqaba ku lahayn iyo dadayna dhammaan waxay lahaayeen way ka tageen ummado kale intayan iyaga waxba dheerayn oo lamid ah oo intay leeyihiin leh oo maaragtay kaba liitaba oo laga yaabo bal inay gaala yihiin aan ilaahay aqoonin ayay ku daydeen dhammaan hiddahoodiina way daadiyeen waa hiddahoodii oo dhan wiilkii waa kanoo ciyaartay hebel buu isu ekeysiiyey ama agtar hebel gabadhiina oo taasoo agtar heble iyo heesaa heble isu ekeysiisay wixiiba oo kaasoo waa la dilay iyaga waxoodiina awe dee hidda ma leh dhallinyarada maanta joogta haddaad dhex marto oo aad dhahda maxaad leedihiinoo hiddaa kuma sheegahayaan inay hal xaboo hiddaa leeyihiin ama inay dhaqan xitaa xitaa dhaqankii bay qarka ka taagan yihiin diiniyanka ah hiddihiina iska baddaa isaga waa hore ayay qubeen meel cidla ahaana lagaga tegey wuuna aasmay waana dhintay saddexdaasi marka waxay ahaayeen saddex ayaa jirtay saddex baana dishay saddexda jirtay waxay ahaayeen mas-uul dhaqan leh marwo dhita leh dhallin hiddo leh saddexdaasaa horay u jiri jirtay ayay xubinteennan murtida maantu inan leedahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi soo bax baa la leeyahay sacabkayna leefaysa soo bax baa la leeyahay sacabkayna leefaysa